bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo boqolaalo ruux salaada jimcaha kula ogay masjidka abuu hureyra ee suuqa bakaaraha dowladda soomaaliya oo dalka ka mamnuucday diyaaradaha milatari ee ay leedahay imaaraadka dowladda hoose ee beledweyne oo ololo nadaafadeed ka samaysay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne faahfaahino ka soo baxaya xubno al-shabaab ah oo lagu dilay gobolka baay warka caalamkana waxaad ku dhegeysi doontaan dowladda ingiriiska oo ku baaqday in iiraan ay iska ilaaliso xadgudubka
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markana waxaad kusoo dhawaataan warkiyo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa boqolaal ka mid ah shacabka magaalada muqdisho salaada jimcaha kula tukaday masjidka abuu hureyra oo ku yaala suuqa bakaaraha madaxweynaha ayaa khudbada uu ka jeediyey masaajidka kaga hadlay xaalada guud ee dalka dadaalada siyaasadeed iyo sharciga ee ay dowladda ku wajahayso faragelinta shisheeye iyo tallaabooyinka guracan ee ka dhanka ah midnimada iyo madax banaanida dalka soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale tilmaamay in dowladda federaalka soomaaliya ay guulo muhiim ah kasoo hoysay madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda federaalka soomaaliya ay guulo muhiima ay kasoo hoo-isay halganka siyaasadeed ee loogu hortegayo damac guraacan israa'iil isagoo ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay si midnimo leh uga hortagaan halista faragelinta shisheeye iyo isku dayga ah in dalkeena laga sameeyo saldhigyo sharci darro ah oo laga huriyo colaado gobol waxaan aragnay ka ugu horeeya ee maanta adduunyada khibrad u leh kala qaybsanaanta iyo tafaruqa iyo kala tagga iyo inta la sheegay calama kala suubsashada iyo meelo kala aadidda iyo dhibaatada ay leedahay iyo sida awoodeennii iyo xooggeenni iyo magacii iyo maqaamkii aan ku lahay meesha uu gaaray dalkaani ummaddiisu ay boqolkiiba boqol muslimiin tahay oy sunniyiin tahay oo madhabka shaaficiga ay haysato war diinta waa xarigga ilaahayna hala qabsado u yiri annagana ummadda soomaaliya daanahay waxaa keliya ee naga dhexeeyo waayo kala qabiilaan nahay kala degaanaan nahay kala maxaan ku dhahdaa danaan nahay kala waxbaan nahay laakiin waxa keliya ee naga dhexey aan ku qaybsanayn ee aan wada haysano ee aan ku midaysanahay waa diinta islaamka wa inaan marka ayadaa manbaca afkaarteena taladeena ra'yigeena uu ka soo baxayo ina iyadano aado haddii la arka marka waxyaaba qaarkood waa gaanis qofeed ama waa gaanis garasho laakiin dowladda dalka soomaaliya ay ka jirtahay waxaa ri waxaa reference u ah ama meel loo nocdo marjac ah u ah kitaabka ilaahay iyo sunka rasuulka alai isalaatu wasalaam waay sidaas daraadeed dowladda soomaaliya maanta aada joogta eeaka waxaan go-aansanay inaan nidaamino nidaam u yalo oo qof walba inta meel ka istaago oo masaajid ka istaago oo mawlac oo diinta sidoo isagu ay la tahay uma loogu fasiri dad loo qaatagan ah oon dana kala lahayn siyaasad aan ku jirin masaaric kale aan ku jirin ugaas iyo garaad iyo maxaan ku dhaha suudaan iyo reer hebel aan ahayn yaan rabnaa inaan dadaalkeena intuu la egyahay aan xulanno oo meel intaan fadhiisanno ustaama haddii kala duwanaanshiyo ku saabsan diin iyo caqiid ayno meel ka soo baxaan dadkaasaan u qaadigaanaynaa weydiinayna wixii ayna yidhaahdaan aanan qaadanayna annagoo isugu roonaanayna maxaan ku yidhahday dadkaas haddii kale sida haddaba iyaduna khibradeeda ay ka mid tahay diintaana lagu kala qaybinaa lafteeda diintiyaana lagu kala qaybina diintuna waa ognahay waa midda wax midayso oo taariikhdeedii iyo bilowgeedii meeshay kasoo bilaabatay iyo markii ilaahay uu soo dejiyo ummadihii intaasoo qarnay iyo intaasoo maxaankuleedahay caqdigii cun ishaystay ay ku heshiiyeen ku midoobeen ku walaaloobeen waay famaa qaala naxnu annaga oo isku um hal hal ummad ah hal hal yani qowmiyad ah oo af ka midaysa oo muuqaal ka midaysa oo habnooleed ka midaysa oo caqiida ka midaysa oo wax walba ka midaysa kelmada ilaahay inna lagu kala qaybiyaa macquul maaha waa maxayna waa meesha keliya nalagu kala qaybi marka waxaan rabaa walaalayaal waa mahadsantihiin dalkeenu duufahaasu ku sugan yahay laakiin waa soo kabanaya meeqa madaxweyne ayaa masaajidka abuuray oo usoo dukatay madaxweyne kasta insha allah in usoo dukado duruufajirkan baa ka reebaya marka laakiin masaajidkan iyo suuqan iyo meeshaa madaxweynuhu meesha dalkiisa joogo madaxda madaxweyneho wasiiro maxaan ku idhaha taliyo kulli inay meesha dadka ay joogaan inay yimaadaan oo dadkooda soo dhex fadhiistaan oo shaahiga la cabaan ay la sheekaystaan madax kasta ninkastoo madaxaho mas-uulaho mas-uuliyad dareemayo waa jecelya usoo dhawaada dadka malaakiin markii duruufo kalifayay inay cararaan ay ka fogaadaan ay cabsadaan ay islaadaan ama naftiisu u cabsado ama odinaa maanta dhimanaada dhimanaysa lakin dadkaan hahaadligin inta adiga ugu socdo yaan toban qof oo kale muxuu ahaay yaan hore loo sii marin maran inta is yidhaahdo iska juugo waa dhici jirta alxamdulilah ilaahayaan uga mahad celinaynaa waxaan uga mahad celinaynaa dadaalka umada soomaaliya inta masaajidkan fadhida iyo inta u dhow dadkan dadka masaajidkan fadhida deriska ah ama ganacsi deriska ku ahaadeen ama dagaal deriska ku ahaadeen yaa sababay in ay ay sidaa noqoto eh laba askari soo dirta kuma kuma kusha idinkaas sababay waa midda maanta joogaan idinkaga mahad celinaya dowladda soomaaliya ayaa dalka ka mamnuucday diyaaradaha military ee ay leedahay imaaraadka carabta cabdiqaadir xasanna ayaa inoo faahfaahinaya dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in gebi ahaanba laga mamnuucay in gudaha dalka ay soo galaan diyaaradaha ciidamada iyo kuwa xamuulka qaada imaaraadka carabta kadib markii la xaqiijiyey in mid ka mid a diyaaradahaasi oo garoonka muqdisho kasoo degay lagu qaaday ciidruus al subaydi oo ah madaxii golaha koonfurta yeman ka dagaalamaysa oo imaaraadka uu taageero dowladda ayaa sheegtay in baaritaan rasmi ah ku wada socdaalka sarkaalkaasi oo la rumaysan yahay in muqdisho laga soo dejiyey islamarkaana maalintii arbacada dib looga qaaday mas-uuliyiinta ayaa tilmaamay in arrintaani lagu wargeliyo dowladda imaaraadka carabta islamarkaana loo cadeeyey in diyaaradaha militari iyo kuwa xamuulka ay leeyihiin aysan mar damba soo gaari karin gudaha dalka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa ku adkaysatay inay ilaalin doonto madax bannaanida hawadeeda ee amniga qaranka iyadoo baaritaanada socdo la filayo in lagu caddeeyo sida uu ku yimid sarkaalkaasi iyo cidda ka dambaysa dhaqdhaqaaqiisa imaaraadka carabta ayaa lagu eedeeyey in uu taageero siinayay ciidamada golaha koonfurta yeman la maacbaxay kuwaasi oo ka dagaalamayay koonfurta yeman ayna sheegeen in dowlad gooni u istaagtay ay noqdeen kana goosteen dalka yeman intiisa kale dowladda sacuudi carabiya ayaa taageero rasmi ah siinaysa dalka yeman xilli ay kasoo horjeedeen in la kala qaybiyo wadanka dowladda hoose ee beledweyne ayaa olole nadaafadeed ka sameysay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne cabdiqaadir daa-uudta ayaa beledweyne kasoo diray maayarka magaalada beledweyne marwander tabax maalin oo orkiciisa waaxda nadaafadda iyo fayadhoorka dowladda hoose ee beledweyne iyo bulshada xaafadda buundaweyn ayaa saaka ololo nadaafadeed ka sameeyey xaafadda buundaweyn iyo suuqa khudaarta ugu weyn gobolada dhexe ee dalka kuna yaala xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyn ololaha nadaafadeed ee ay sameeyeen waaxda fayadhoorka dowladda hoose ee beledweyne iyo bulshada xaafadda buundaweyn ayay uga gol lahaayeen koruqaadista nadaafadda iyo bilic soo celinta deegaanka iyo kahortaga cudurada ka dhasha nadaafad darada ololaha nadaafadeed ee ay saakay ka sameeyeen waaxda fayadhoorka dowladda hoose ee beledweyne xaafadda buundaweyn ayaa kusoo aadaya iyadoo webiga shabeelle ee mara beledweyne uu aada u biyiyey iyadoo waxda fayadhoorka meelaha ay saaka ee ololaha nadaafadeed iyo qashinqaadka ay ka sameeyeen qaybka ahayd areeraha webiga si qashin looga saaro xilliga jidaalka iyadoo buundada hoosteedana ay nadaafad darro weyn ka jirtay islamarkaana ay ololo nadaafadeed oo xajmigiisu aad u sarreeyo ay saaka ka sameeyeen waaxda nadaafadda iyo fayadhoorka dowladda hoose ee beledweyne oo ay horkicisay maayirka caasimadda beledweyne marwanader sabax maalin sidoo kale ololaha nadaafadeed ee baaxadiisu ay aadka u sarreysay ee saakay laga sameeyey xaafadda buundaweyn iyo suuqa kudaarta ee ugu weyn gobolada dhexe waxaa qayb ka ah kambaniga west management iyo bulshada xaafadda buundaweyn mid ka mid ah xubnaha kambaniga west management iyo mas-uul ka socday ciidanka booliiska ba inta la hadlay ayaa u mahadceliyey maayarka caasimada iyagoo sheegay inay mar walba ka shaqeynayaan nadaafadda iyo bilicsu celinta magaalada beledweyne annagoo isugu jirna maamulka dowladda hoose oo hogaaminayso marwa nadar sabaax maalin iyo kambaniga hiiraan west management buundada buundaweyn runtii meeshaan waxaa yaalay qashin aad u fara badan waxaa u malaysaa in bulshada micnaha siday qashinka ugu shubeen goobtaan goob in la dhahay micnaha qashinka goobtii la gey lahaayoo loogu talagalay waaye waana webigii dhammaay oo ay bulshada cabaysay iyo buundadii oo ka turjumaysay micnaha bilicda iyo quruxda magaalada bulshada ganacsiyada u dhow aagga buundaweyn waxaa ugu baaqaynaa inaysan qashinka ku shubin webiga kambani ahaan annagaa diyaar u ah inaan ka maarayno wixii qashina oo ka soo baxay goobahooda ganacsiga iyo guryaha wixii ka agdhow buundada mar koowaad iyo mar labaad waxaa ugu baaqaynaa inay ka daayaan qashinka dhowr hore dhowr jeero horetoodna waa ugu baaqnay inaysan qashinka ku shubin meelaha danta guud ah sida buundooyinka hoostooda waddooyinka la maraayo dhowr jeero hore waa ka waa ka wacyigelinay bulshada laga nadiifinayo magaalada beledweyne qashinka dhex yaalla si oo ummaddu midqab u hesho maayarka waxaan ugu mahad celinayaa aloolaha saakay bilowday in aan kala shaqayno amniga sugno si ay dadku u helaan meel caafimaad qabta iyo loo helo bulsho caafimaad qabta ugu dambeyn maayarka beledweyne marwanadar sabaax maalin oo gabagabadii adashay ayaa ugu baaqday shacabka magaalada beledweyne inay ka shaqeeyaan nadaafadda deegaanka islamarkaana goobaha danta guud laga ilaaliyo qashinka lagu shubayo iyadoo si gaar ah shacabka uga codsatay in la garab istaago waaxda fayadhowrka dowladda hoose ee beledweyne si looga hortago nadaafad darrada magaalada iyo qashinka lagu shubayo goobaha danta guud ilaaimaadiisa inaan maanta ololo nadaafadeed oo aada u weyn ka samaynay buundada buundaweyn hoosteeda ilaa iyo suuqa khudaarta waxaan rabnaa xarumihii waxaa ila jooga amniga waxaa ila jooga hiiraan west management oo xaqiiqatan inta badan door muuda ka qaato nadaafadda iyo dhallinyaradii magaalada shaqaalihii dowladda hoose waxaan isleeyahay way ka duwan tahay maalmaha kale maanta waxaan rabnaa reer beledweyne inay lahaanshiyo dareemaan dowladda hoose qofka mas-uulka ka ah kaama laha magaaladan beledweyne waxay ku dheertahay mas-uuliyadda waxaan rabnaa dhammaanteen lahaanshiya inaan dareenno webiga inaan qashinka maaragta ka ilaashanno khaasatan waxaan rabaa maadaama laamiya amniga ay joogaan inaan siiyo in ay qaataan amarka ah in qashinka qofkii ku shubta magaaladaas beledweyne ama xaafada ha noqoto ama jidadka ha noqoto ama webiga ha noqoto in ay sharciga waafajiyaan khaasatan waxaan rabaa bacdayaasha maqaayadaha dadka maaragtay biyaha ku furo oo maxaa la dhahay webiga sida tooska ah webiga waa lacaba waa eber xilli abaaradaa lagu jiraa cuduraa ka dhalan karo wax kastaa maaragtay meeshaas ka imaan karo inuu saameyn ugu yeesha lama rabo ka dowlad hoose ahaana waxaan diyaar u nahay wacyigelinta iyo nadaafadda labadaba waan waxyaabay naloo idmaday laakiin waxaan rabnaa reer beledweyne sideedaba lahaanshiya inay dareemaan qofka inaan laga lahayn magaaladan ama goobta ay joogto markay dareento ayay wax badan qabo kartaa laakiin markay intay video soo duubto ama sawir soo qaato ee qof u soo dirto waxaa caddaynay u tahay aniga melihi meeshaas adaa iskale lagaama lahaa qof alle qoftii maaragtay hawxalaynaysa waa soo qaban kartaa sharcigaa geen kartaa adigaa ka shaqayn karo naftigaaga intaad ololo samaysid ardayda jaamacadaha ardayda iskuulaadka dhallinyarada maaragtay ilaahay waxsiiya oo ganacsatada ah haweenka bacdaaleyda dhammaantii waxaan dib ku baaqa inaan lahaanshiyo wada dareenno faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya xubno al-shabaab ah oo lagu dilay gobolka baay cabdiqaadir xasanna ayaa inuu faahfaahinaya wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada gaarka iyo kumaandoska danab ay xalay howlgallo qorshaysan ka fuliyeen deegaanka buur eyl ee degmada buurha kabe ee gobolka baay howlgalka ayaa la sheegay in lagu bartilmaameydsaday koox ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo la sheegay in muddo ay ku daba jirtay dowladda federaalk soomaaliya ayna diyaarinayeen weeraryo isqarxin iyo gaadiid qaraxyo lagu rakibay howlgalka ayaa la sheegay in lagu dilay labaiyo labaatan ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab waxaana la sheegay in la burburiyey dhammaan agabkii qaraxyada iyo gaadiidka ay wateen sida xogta sheegayso xubnahaasi ka tirsanaa al-shabaab ayaa la sheegay in ay diyaarinayeen weerar lagu waxyeeleynayo dadka soomaaliyeed laguna bartilmaamaysanaya goobaha amniga ee ciidamada ay ku sugan yihiin ciidamada gaarka ee commandoska danab ayaa la sheegay in howlgalka ay kula jireen saaxiibada caalamiga ee soomaaliya waxaana la sheegay in howlgalkaasi u dhacay si buuxda dowladda federaalka soomaaliya ayaa wada howlgallo kala duwan oo ka socda gobollada dalka kuwaasi oo sheegtay in ay kaga hortegayso maleeshiyaadka al-shabaab oo howlgallo iyo sidoo kaleeta weeraro qorshaysan ka fuliya gobollada dalka dhegaystayaal halkaad naga dhegeysanaysaana waa raydow jowhar markana warka caalamka halka aad naga dhegeysanaysaana waa raydow jowhar markana warka dibadda dowladda ingiriiska ayaa ku baaqday in hay-adaha iiraan ay iska ilaaliyaan falalka cadgudubka waxayna sheegeen in dowladda u k ay taageerto ku adeegsada xuquuqdooda inay si nabad ah u banaanbaxaan hay-adaha iiraan waa inay iska ilaaliyaan falalka xadgudubka ah oo ixtiraam ay ixtiraamaan xorriyadaha aas-aasiga oo ay ku jiraan xorriyadda hadalka isu imaatinka iyo helitaanka macluumaadka ayuu yidhi afhayeenka rasmiga ee ra-isul wasaaraha dalka ingiriiska dhegeystayaal warkii habeenimo halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya ciduu warkayga seegnay waxay dib ugu daalaacan karaan barta aynu kulanay barta aynu kulanaya facebooka oo anigoo imaankay ah sidaasi nabadgelyo